xukuumadda washington ayaa sheegtay inay cabsi ballaaran ka qabto dadka ku biiraya sufuufta xarakada al-shabaab kuwaas oo doonaya inay xabashida etoobiya dalkooda ka difaacdaan wargeyska wall street journal ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in mas-uuliyiin ameerikaan ah ay muujiyeen walaaca ay ka qabaan taageerada dheeraadka ay al-shabaab ka heshay shacabka soomaaliyeed tan iyo markii uu muuse biixi dowladda etoobiya u saxiixay qaadashada qayb ka mida badda soomaaliya maraykanka ayaa aaminsan in kumanaan qof soomaali ah ay ku biireen sufuufta shabaabulmujaahidiin iyagoo aaminsan in shabaabku yihiin cidda keliya ee soomaaliya ka difaacaysa shisheeyaha maraykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka waxay ka cabsi qabaan in isku dhaca siyaasadeed ee muqdisho iyo adis ababa uu fursad weyn u noqdo al-shabaab bishii agoosta ee lasoo dhaafay dagaalyahano jihaadiyiinah ayaa weerar toos ah ku qaaday xeebta liido ee magaalada muqdisho waxaana ku dhintay soddon iyo todoba qof halka in ka badan laba boqol iyo toban qof ay ku dhaawacmeen warbixinadu waxay tilmaamayaan in al-shabaab ay ka faa'iidaysanayso suurtagalnimada ah in etoobiya ay gacanta ku dhigto dhulka soomaaliya si ay u qorto dhallinyarada soomaaliyeed ee waddaniga ah sida ay sheegeen saraakiisha soomaaliyeed iyo reer galbeedka wargeyska wall street journal ayaa soo xigtay warbixin bishii hore ka soo baxday xarunta ka hortagga waxa lagu yeero argagixisada ee washti point taas oo muujisay sida ay usoo karar qaadanayso awoodda al-shabaab sidoo kale maraykanka ayaa sheegay in haddii ciidamada xabashida etoobiya isaga baxaan magaalooyinka ay kaga sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay u gacan gelayaan jihaadiyiin al-shabaaba isagoo maleeshiyaadka dowladda federaalka u arka kuwo taag daran oo aan buuxin karin booska ciidamada shisheeye in ka badan afar boqol oo askari ameerikaan ah ayaa la rumaysan yahay inay ku sugan yihiin dalka soomaaliya kuwaas oo qayb ka ah dagaalka ashahaada la diriirnimo ee waddanka ka socda muddo siddeed iyo toban sano ah